dadweynaha iskaga soo qolgalay culummada odayada gabdhaha dhalinyarta ciyaalka dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay naga aqbalo bixitaanka isu soo baxnay ilaahay naga ajiibo runtii wasaaraddu waxay ku dhawaaqday isniin walba inaan saan isugu soo baxno waxaan rajaynaynaa isniin walba inay saan usoo loo jibaarmato ilaahay ka horna roob inanase ilaahay ka baryana insha allah hadduu ilaa yidhaahdo runtii ilaahay baryadiisa umbana anfacayso ilaahay deeqdiisa ayana dhajinayso intaasayt wax ka badan runtii inaan raadino ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa deeqsi annaga unbaa caasiyaal eh annaga unbaa daalimiin eh annaga unbaana raadsan intana laga rabana waa inta ugu fudud faqad istakfiru rabbakum baana ilaahay barya ilaahay usoo noqda ilaahay dembi dhaaf weydiista la imaada shuruudihii culamadii baa noo sheegay toobada ahaa waa fududahay macaasidiina ka fogaada dib ha ugu laabanina ka qoomameeya muxuu noogu bedelayaa adduunyo dhan buu noogu bedelayaa roob keli ma aha hadda roob keli baan baryanay waxaas idga lakin adduunyo dhan buu noogu bedelayaa waa owlaad waa xoolo waa janno adduun iyo aakhiro ilaahay noogu bedelayaa marka subxaan allah ilaahay deeqsinimadiisa bal aan fiirino annagana caasinimadeena aan fiirino bal wax isu dhow ma aha marka ikhwaani aan isu naxariisanno aan aada isugu naxariisanno mar walbana waan sheegnaa waana ku celcelinaynaa waxaan ka tagna waa naxariista daan dhulka ku naxariisan waan ilaahay samada noogama naxariisanayo waxaa ka mida waa lagu celceliyey waa ganacsigii haddaanan inaan shilinba shilin saarno maalin degdeg aan ku taajirno dee masaakiinta waa ku baaba-aysaa sidaasayto marka muxuu ahaa aan isu naxariisanno wixii qiimaha inta la dhimi kara hala dhimo ascaarta hala dejiyo dadka ha laisu naxariista halaisu gurmado muxuu ahaa guddiga culammada runtii aan magacaawna halala shaqeeyo akoonadooda insha alla way soo gudbin doonaan aan isu deeqno aan sadaqada la baxno dadkan aan isu gargaarno aanan ka wada qayb qaadano hadduu ilaaha yidhaahdo barnaamijtaas way soconayaan si wasiirku uu sheegay berito culummadii meeshay soo martay wasaaradda arrimaha gudaha intay soo arkeen hay-adda muxuu ahaa masiyoonka intay soo aragtay kulli in laisu geeyaa la rabaa si loo ogaado qiyaas ahaan masawirka aan masawiranayna hadda iyo intay la eg tahay inay noo soo gudbiyaan kheerlaha siiyo muxuu aha sheekh yaasiin sheekh xuseen ay soo mareen sidoo daa inoo sheegay sheekh fu-aad dhul badan bay soo mareen runtii ay nooga sheegayaan xerooyinka qaarkood waxay nooga sheegayeen nin siddeed boqoloo neef lahaay oo ari inay siddeetan usoo hartay runtii waa musiibo aada u ballaaran weeye ka badanna muxuu ahaa waana gaaraysaa haddaa muxuu ahaa ilaahay roob deg degana siinin marka waxaa loo baahan yahay waxaasoo dhanna waxaa ka horeeyo waa toobadeena istikfaarta inaan ilaahay u noqono inaan dunuubtana ka dheeraano siduu ilaahayna faraya waamirtiisana inaan ku dhaqanno aan ilaalino muxuu ahaa xuduudaadka ilaahay muxuu ahaa muxuu ahaa na faray xaarintana laga reeba inaan ka dheeraano ilaahay baan ka baryana ilaahu naga aqbal ilaahay naga ajiib ilaahay noo dembi dhaaf ilaahay daalimiin baana ilaahay noo dembi dhaaf ilaahay daalimiin baana ilaahay noo dembi dhaaf ilaahay cid kale loo soo noqda adiga ahayn ma jirto ilaahay dunuubteena waan ognahay ilaahay caasiyaal baan nahay ilaahay ha noo qabanin ilaahay ha noo qabanin ilaahay mardab deg deg baan ku weydiisanay ilaahay mardab deg deg baan ku weydiisanay raxmadaadaan ku weydiisanay roob deg deg baan ku weydiisanay oo aan dhibna yeelin ilaahay roob deg deg baan ku weydiisanay dhib aan nagu saameynin ilaahay raxmadaadaan ku weydiisanay ilaahay noo dembi dhaaf ilaahay noo naxariiso ilaahay noo dembi dhaaf ilaahay noo naxariiso de haddaan ogahay ilaahay sugtaabkiis kule kulama insaamin cajal deg deg baa kule nagu wada jiro saacaddaa la wada fiirina xadhiila aan fadhino ilaa ilaahay roob naga siina ayaa loo kala dhaqaaqin halla fadhiyaan dhehilan meeshaan eegto laakiin dee dadka odhan saacadii baa la wada fiirinaya goormaan tukanayna waa lagu wada hayaa weli nama saameyn weli dhibkan weli maanan dareemin ilahay waxaan ka baryana ilaahay noo qabanin ilaahayow raxmadaadana sii ilaahayow roobkaadana sii ilaahayow naqabooji ilaahayow roobkaadana sii ilaahay abaar ballaaran baa ka jirta inta dhul af soomaaliya looga wada hadla wada degaan ilaahayow kullina wada qabooji ilaahay raxmadaadan ku weydiisanay ilaahayow diintaada nagu sug ilaahayow diintaada nagu sug ilaahayow kitaabkaada nagu sug ilaahayow diintaada nagu sug raxmadaada nagu sug raxmataka yaa arxam raxim sal ala sidna ala sallam soo koobayaa inaanu isku naxariisanno oo iskaalmayno nebiguna wuxuu yidhi man man faraja kurbatan min kurbati dunya faraja allaahu kurbatan min kurbati yowma alqiyaama dadka walaalaheena maanta maaragta kurbaysan oo abaarta ku haysa tuulooyinka iyo baadiyaha oo xooluhu ay ka dhammaanayaan oo biyihii ay ka dhammaanayaan inaannu u gurmanno oo waxtarno ayaa waxa weeyaan waxay tahay waxyaabaha ilaha allaynu kugu naxariisan doono ilaahayna waxaan weydiisanaynaa ummaddan khayr qaba oo deg dega ilaahay ummadda nebi maxamed wuxuu u ballan qaaday inuusan hal sano ku halaagin laakiin waxa weeyaan waa dadka waa waxaa la tusayaa awoodooda baa la tusayaa waxaa la tusayaa qofku inuu dib isku xasuusto oo fasahaadku ku jira ka noqdo Ee, dowladda puntland haddaan ku soo noqdo maalinka beriya waxaa la qaban doonaa waxa- dha- dhaca- aan- aan- abaartu garaafka ay joogto xa- meesha ay joogto ee, shir ku saabsan baa la qaban doonaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa haddii alla haddii alla idmo xaaladda xoolaha ay meeshay marayso xaaladda biyola-aaneed xaaladda abaareed ee jirta baan ku soo bandhigi doonaa dadkao dhan baan ka soo qaybgeli doonaa insha allahu tacaala Ee, dowladda puntland halkaas waxay kaga dhawaaqi doontaa isla markaas waxyaabaha ay ugu talagashay abaarta inay ay kula tacaasho intii tabarteeda Ee, laakiin waxa weeyaan shacabka iyo waxgaradka een, ayagana waxaa loo baahan yahay sida dadaalka hadda badan u sameynayeen in ay sii dadaalaan annagoo shacabka iyo kaalmaysanaynan insha allah berri waan halkaa kaga dhawaaqi doonaa wixii allaaliya wixii markaas nala soo gudboonaado oo awoodda iyada ah inaannu halkaas aan kaga dhawaaqi doonnaa waxaan ku soo gebagabaynayaa aanan iscafinno